halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v od si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagabane mitrband hirarka famiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com
kulanti wacan oo wanaagsan habeen wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa isniin soddonka bisha maaj sannadka labada kun shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha waxaan idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah maxamed falaan xasan
annaga horta marka hore waxaan kaalin ka geysan karnaa wacyigelinta loo sameynayo dadka la rabo ee micnaha dhallaanka oo dabeysha ay ku dhacaysa ama ka hortagooda wacyigelinta loo sameynayo diyaarana inaan ka qayb qaadano sida ah dhiirigelintii maxaa la yidhahdaa haddii boro lagala dagaal dadka lagu wacyigelinayo ay jiraan
kaasi waxa uu ahaa cabdiqani siciid carab guddoomiyaha xiriirka soomaaliyada kubadda cagta codkiisu waxa uu qayb ka yahay barnaamijka wicitaanka waa wacyigelinta dabaysha oo toddobaadkan aanu ku eegayno kaalinta bahda ciyaaraho ay ka qaadan karayaan wacyigelinta cudurkaasi qodobada kale ee aan idiin hayno barnaamijkeenan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka dareenka dadweynaha ee toddobaadkan oo aanu kaga aanu kusoo tabina ka soo tabinayno magaalada garoowe qaybtii toddobiyo tobanaad ee sheekadii lama huraan iyo qodobo kale kaalimihii sugaanta meesha kama marna marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo n h c r ayaa sheegtay in labiyo toban qof oo yemeniin ah kuwaasoo ka yimid magaalada tacis ay ka degeen dekedda berberee somalilan hay-addu waxay sheegtay in dadkan ay muddo labiyo toban saacadood ah badda ku soo jireen dhinaca kalena dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobey ayaa ka wad hadlay sidii loo daadgurayn lahaa soomaalida ku sugan dalka yemen wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam hadliyo cumar ayaa v o a u sheegay in hay-adda u n h c r ay mas-uul ka tahay ama mas-uuliyay ka saaran tahay ilaalinta qaxootiga soomaalida ee yemen ku sugan haddii ay dhibaato la soo kulanto dhinaca kalena duqayn dhinaca cirka ah ayaa xere qaxooti oo ku taala waqooyiga dalka yemen ku dishay ugu yaraan shan iyo toban qof shaqaalaha samafalka ayaa sheegay in duqaynta loola dan lahaa xere milatari oo goobtaasi u dhoweyd duqaynta ayaa ka dhacday degmada xarad ee gobolka xaaja oo u dhow xadka sacuudiga iyo yemen tan iyo khamiistii lasoo dhaafay ee isbahaysiga uu hogaaminayo sacuudiga waxay duqayn cirka ah la beegsanayeen jabhadda xuutiyiinta jabhadda ayaa isniintii maanta ahayd waxay madaafiici ku garaacday magaalada cadan iyada oo isbahaysiguna uu sii watay weeraradiisa cirka saraakiisha ayaa sheegay in jabhadda xuutiyiinta iyo ciidamada daacadda u ah madaxweynihii hore cali cabdalla saalax ay dagaal la galeen maleeshiyaada dowladda taabacsan
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa qorsheynaya inuu booqdo waddanka oo aabihii asal ahaan ka soo jeedo ee kenya iyadoo booqashadan ay noqon doonto tii ugu horreysay ee uu dalkaasi ku tago isagoo madaxweyneha eric sholts oo ah ku-xigeenka madaxa warbaahinta ee aqalka cad ayaa sheegay isniintii maanta ahayd in madaxweyne obama uu dhammaadka bisha julaay ka qayb geli doono shirka caalamiga ah ee abuurista amaba hindisaha ganacsiga eric sholts waxa uu sheegay in madaxweyne obama uu wadahadallo dhowr geesooda halkaasi kula yeelan doono madaxda dalkaasi erig ma uusan sheegin wakhtiga rasmiga ah ee socdaalka iyo in madaxweyne obama uu qorsheynayo inuu la kulmo iyo in kale qoyska reer obama ee kenya ku nool madaxweyne obama ayaa inta uu xilka hayay waxa uu saddex jeer booqday afrika laakiin ma uusan tegin kenya halkaasi oo aabihii uu ku dhashay noloshiisa intiisii badnaydna uu ku soo qaatay madaxweyne obama ayaa laakiin waxa uu booqday kenya mar ka mid ah mararkii uu aqalka sanadka xubinta ka ahaa maraykanka iyo britain ayaa ka digay inay dhici karto in tirinta codadka doorashada nigeria wax layska dabamariyey xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo xogayaha arrimaha dibadda ee britain philip harmon ayaa war-saxaafadeed ay wadajir u soo saareen waxay ku sheegeen inay jiraan astaamo muujinaya inay dhici karto in si ula kac ah wax laysu dabamariyey arrintan ayay labada mas-uul ku sheegeen inay u muuqato in ujeeddada ka dambeysa ay tahay mid siyaasadaysan maraykanka iyo britain ayaa sheegay inay aada uga xumaan doonaan haddii la isku dayo in la farageliyo madax bannaanida guddiga doorashooyinka nigeria iyo guddoomiyaha guddigaasi
aweysin wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington barnaamijkuna waa barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha dunida ayaa adeegsata fariimo iyo ololayaal si looga hortago amaba loo dabargooyo cudur markaasi jira waxyaabaha dunidu adeegsato si dadaaladaasi looga mara dhaliyana waxaa ka mid a warbaahinta la yska maqlo iyo tan la yska arko intaba iyo weliba internetka iyo meelaha kulmiya bulshada sida garoomada ciyaaraha haddaba adeegsiga tartamada isboortiga iyo bahda isboortigu kaalintii leeg ayay ka qaadan karayaan faafinta fariimaha dabargoynta cudurka dabaysha ee soomaaliya warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste qaybaha kala duwan ee bahda isboortiga ayaa shaaca ka qaaday in dhankooda ay wacyigelinta ugu muhiimsan ka qaadan karaan dadaalka loogu jiro ka hortagga cudurka dabaysha oo ah cudur naafeeya caruurta da-doodu ka hooseyso shanta sano waxaana ka mid a qaababka ay wacyigelinta u samayn karaan iyagoo adeegsanaya boorar digniin ah oo ay ku xardhan yihiin halista cudurka dabaysha iyo sidoo kale inay qabtaan tartamo isboorti oo bulshada lagu baraarujinayo guddoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cabdiqani siciid carab ayaa ugu horreyn v o a uga warramay halista cudurka dabaysha iyo sida ay ugu baraarugsan yihiin cudurka dabaysha waa cudur oo dhallaanka yararka oo shanta sano wixii ka yarnaafeeya sida ay macnaha dhakhaatiirta ama culimmada oo caafimaadka ay sheegeen waana runtii cudur aada u xun waaye ilaahay horta ummadda ha ka hayo dhakhaatiirtuna iyo dadka ku taxalluuqa dhinaca caafimaadkana kolleyba aaday arrintaas wax uga qabtaan annaga xaggeenna runtii waxaan u aragnaa inay tahay cudur oo culays ku haya dhallaanka soo koraya oo wax badan ummadda u qaban lahaa taas oo marka ku saabsan maxaa la yidhaahdaa dabaysha annaga horta marka hore waxaan kaalin ka geysan karnaa wacyigelinta loo sameynayo dadka la raba ee macnaha dhallaanka oo dabaysha ay ku dhacaysa ama ka hortagooda wacyigelinta loo sameynayo diyaarana inaan ka qayb qaadano sida ah dhiirigelintii maxaa la yidhahdaa haddii borar lagala dagaal dadka lagu wacyigelinayo ay jiraan cabdiqani saciid carab ayaa dhanka kale soo bandhigay kaalinta ay ka geysan karaan dhinaca wacyigelinta marka laga hadlayo xanuunka dabaysha iyo saamaynta uu ku leeyahay da-yarta soomaaliyeed sidoo kaleeto cuduradaas cidda ay haleesho kaleeto waxaan ka kaabi karnaa kulax waaye in oo dhaqdhaqaaqa isboortiga sida oo micnaha jirka qofka uu dhaqdhaqaaq u sameyn lahaa talooyinka kale ee ku aadan micnaha ama jimicsigiisa ama xubnaha sida u dhaqdhaqaaqi lahaayeen dhinac talooyinka ku aadan inaan dhiibno ayadana diyaara u nahay wixii kaloo bulshada lagu wacyigelinayo dhinacaasna inaan qaybteena ka qaadano ama programka oo barnaamijkaas looga hortagaya ama lagu wacyigelinayo inaan kahor ka qayb qaadano ka kubad cagxayna diyaara u nahay ayadoo kolleyba loo maraayo dhakhaatiirta ku shaqada leh hadday noo yimaadaan annaga kaalinteena inaan ka geysano kolley waana muhiim cudurku wuxuu leeyahay sida caadiga ah ka hortag ka hortag in la sameyna aaday u muhiim tahay oo sida tallaalada loogu talagaloo kale inay dadkii ay sida ay sheegeen dhakhaatiirta kale la furiyo way fiican tahay waa kahortag cudurkuna kahortag ku fiican yahay annaguna dhinaceenna wixii nooga aadan dhinacaas ka sports ahaan oo ama wacyigelina ama sidii rab ha loogu wacyigeliyaa ama raadi ha laga wacyigeliyo ama meel dadka isugu maadaan ha laga wacyigeliyo ama borar ama sloganis wixii loo wacyigelinayo oo dhankeena sportigana maadaama bulshadii iyo dhallinyaradii annaga xaggeena u badan tahay inaan dhinacaas ka wacyigelinana diyaaraan u nahay inaan qayb ka qaadano sababtoo waa arrin muhiima oo bulshada loo qabanayo noloshooda iyo mustaqbalkoodaba ku saabsan dhallaanka mas-uuliyiinta dhinaca isboortiga ee ka hadashay cudurka boolyada iyo taageerada ay ka geysan karaan ciribtirkiisa ayaa waxaa ka mid a kaaliyaha xoghayaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda kolayga cabdi cabdulle baasaale cudurka dabaysha waa cudur aad iyo aad mataqaanaa dhibaatadiisu ay halistiisa iskaleh marka waxaa mataqaanaa looga qayb qaadan karaa haddii mataqaanaa in loo qabto cayaaro mataqaanaa lagu xusayo oo mataqaanaa mar walba la dhiirigeliyo dadka cudurada dabayshaas dhalinyarada yararka ee qaada cuduradaasi in mar walba la diiwaangeliyo ama mataqaanaa la horumariyo dhinaca kubadda cagta ama kubadda koleyga ama kubadaha kale oo dhan in lagu horumariyo oo mar walba la joogteeyo xusitaankana la xuso mar walba waxaan jecel lahaa marka inaan wadooyinka xataa lagu dhejiyo oo mar walba cayaaryahan mataqaanaa ee dabeeshii kasoo kacay oo kabsaday sawiro lasoo qaado oo mataqaana lagu sameeyo oo meel walba xayeysiin lagu dhejiyo meelaha cayaartooyda ku dheelaysa oo idilba in lagu dhejiyo ay ka qayb qaataan cudurka dabeesha oo ka qayb qaata kubadda cagta kubadda kolega intaba ay ka qayb qaabta aan jecel lahay si wanaagsan ayaa loo horumari karaa sababtoo ah mar haddii activityga la helo oo dhaqaaqi la helo oo tasiilaadka ku baxaya la helo waa la dhaqaajin karaa wax walba biniaadanku way dhaqaajin karaan haddii tasiilaad loo helo marka anagu haddaan nahay xiriirka soomaaliya kubadda kolayga ma nagu qaadan karto waxyaabo yar ee dhibaato naguma qaadanaysa sababtoo ah ee ninkaa dambarsiintaano ee yaaba cudurada dabeysha iyo mataqaanaa ee ka shaqeeya oo mataqaanaa tasiilaadka uga faraha badan aan ka heli karnaa oo president naga caawin karaa marka waxa waan jecelnahay haddii ay jirto in mataqaanaa ciyaar loo qabanayo waa kow inaan naqano xiriirka soomaaliya kubadda kolayga ayaan rajaynayna haddii aan leedmo ugu dambayntii kaftanka naadiga heerka koowaad ee saxafi bile muxudiin buraale ayaa si kooban uga hadlay waxyeelada cudurka boolyada waxaana fariin ku aadan in ubadka la tallaalo uu u diray waalidiinta soomaaliyeed cudurka dabeysha waa ciyaartooyda dhan soomaaliya waxay uga qayb qaadan karaan cudurkaas waa cudur halis ah inuusan faafinna waxaa keliya waxaa samayn karo hooyooyinka soomaaliyeed oo aan kula talinayno haddaan nahay bada sportiska in ay ilmahooda intay yaryihiin ee talaalaan si cudurkaas looga hortago haddii talaalka ay badiyaan cudurkaas waxaa isdhihi karaa oo hakan karaa laakiin haddii cunuga markuu dhasho aan la talaalin meesha waxaa ka dareemaysaa micnaha cudurka inuu faafaayo mana jeclin in uu dadkeena soomaaliyeed mise ilmaheena soomaaliyeed ee cudurkaas uu ku faafo marka hooyo soomaaliyeedba waxaan kula talin lahayn haddaan nahay bada sportiska in ay iska tilaalaan intuu cunugooda uu yaryahay aaday noo dhibaysaa haddii aan nahay bada sportiska jiilkiina bedeli lahaa ee kubadda cagta ee maanta bedelkeena geli lahaa in cudurka dabeysha si sahlan ugu dhaco ilaaha naga badbaadin kara laakiin hooyooyinka waxaan kula talin lahaa mar walba inay talaalaan ilmahooda intay yaryihiin xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kale waryaheenna magaalada hargeysa abdikariin cabdixakiin maxamuud sharwac ayaa isna kaalinta tartamada ee wacyigelinta dabeysha ku eegaya warbixintan uu noo soo diray cudurka dabaysha oo ah mid muddooyinkii u dambeeyeyba si ballaadhan loogu jiray sidii dunida looga cidhib tiri lahaa gaar ahaan waddamada uu weli ka sii jiro ayaa la adeegsadaa siyaabo kala duwan si bulshada looga dhaadhiciyo ahmiyadda ay leedahay ka hortegistiisu iyo in aanu daaweyn lahayn marka aynu ka hadlayno ciyaaraha ayaa ah qaar ay ku foogan yihiin ee dadweyne door ah oo isugu jira kuwa ciyaara iyo weliba qaar taageerayaal u ah haddaba ciyaaruhu door ma ka qaadan karaan ololaha wacyigelinta cudurka dabaysha maxamed xuseen dhabbeeye waa agaasimaha wasaaradda ciyaaraha somalilan qayb weyn bay runtii ka yihiin wacyigelinta iyo ka hortagga dhibaatooyinka way jiri jireen in mararka qaar wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kale caafimaadka ku shaqada leba ay wasaaradda ka caawin jireen in waxa weya layska kaashado sidii tartamo waaweyn loo qabto oo waxa weya lagaga qayb qaato xagga wacyigelinta iyo la socod inay bulshada reer somalilan la socoto inay waxa weya cudurradaas yihiin dhibaato islamarkaana meelaha lagu joojin kara ay ka mid yihiin ciyaaruhu ciyaaruhuna runtii waa meelaha ugu waaweyn ee wacyigelin awarenessiska la marin karo waayo garoommada dad badan baa isugu yimaada caruur badan baa maxaytay timaada marka runtii waa meelaha dee ugu ballaaran ee lagu gudbin karo marka dad aanu ka wada shaqayno way jiraan wasaaradda caafimaadka laftigeedu wakhtiyo hore way jiri jire inkastoo iminka soo yaraatay oo aanay sidii hore ahayn ciyaartooyga oo ah udubdhaxaadka bahda ciyaaraha ayaa inta badan ah qaar bulshada ka dhex kasbada magaca amaba caan ka dhex noqda taasoo ay u saamaxday doorka ay kaga jiraan xamaasada ciyaaraha waxaana la tilmaamaa in ay ka qayb qaadan karaan wacyigelinta bulshada ee cudurka dabaysha cabdixakiin maxamed cali waa ciyaartooy caan ku ah kubadda kolayga uuna ciyaari jiray gobolladii waqooyi galbeed dadka ciyaaraha had iyo jeeranba dadka caanka ciyaartooyga ka midi qayb weyn bay ka qaadan karaan haddii ay noqoto inay bulshada hadalka gaadhsiiyaan taasoo ay dadka yaryari inta badan ay u arkaan dad ay ku hiigsadaan caafimaadka markay noqoto ciyaaruhu waa waxa keliya ee la hubo ee jidhkeennu u baahan yahay hadday muruq noqoto hadday maskax noqoto iyo hadday koritaan noqotoba dhallinyarada meel walay joogaanba somalilan ama soomaaliya ama meel wala dunida ku noolyihinbaba waa muhiim markan ay korayaan inay ciyaaraha la koraan sababtoo caafimaadkooga ayaa ku xidhan maanta waxaad garan karaysaa hadday noqotoba dee da ahaan de nin lixdan jira amba dhowr iyo lixdana ayaa dadka kale ciyaari karaya innaka waxaad moodaa inay dadku had iyo jeer ay ka weecdaan dhanka ciyaaraha ama ay fadhiistaan amba idhaah waan gaboobay marka mar walba ciyaaruhu waa qayb ka muhiima waxtaru leh caafimaadka iyo caqligaba dhallinyarada ku goobaabanaysa ciyaaraha oo noocyo kala duwan leh islamarkaana nooc kastaaba uu leeyahay shacbiyadiisa gaarka u ah ayaa la tilmaamaa in looga faa'iidaysan karo siyaabo kala duwan si bulshada loogu wacyigeliyo gaar ahaan halista cudurka dabaysha waa sida uu tilmaamayo sacad maxamed shire oo ah ciyaaryahan caan ku ah kubadda cagta kana mid ahaa ciyaartooygii gobolada waqooyi galbeed dowladda runtii haa waan waxaana filayaa inay tahay meesha ugu muhiimsan sababtoo ah ciyaaruhu markaa dalkeena eegto waa meesha keliya ee labaatan kun oo qof maanta ay hal mar keliya isugu iman karaan waxaa ka mid a ciyaaro oo kale matalan staad- iyo staadium hargeysa oo kale runtii waa meesha keliya ee ugu muhiimsan ee dad tiro badan ay isugu iman karayaan ee lagagana faa'iidaysan karo in dadka wax lagu gaadhsiiyo loogu sheego iyada oo ha- hadalla lagu jeedin karo dhabarka ciyaartooygana garamaan ay ku qoran yihiin lagu xambaari karo gidaarada na lagu qori karo siyaabo badan baa runtii looga faa'iidaysan karayaa een, si loo dabargooyo boolyada sidoo kale marka aynu dhinaca kale ka istaagno cudurka dabaysha ayaa ah mid saamayntiisa ku yeeshay helitaanka ciyaaryahanna caafimaad qaba iyadoo haddii uu qofka caruurnimadiisa haleelo uu ku keeno naafannimo aan ka bogsi lahayn taasi oo saamaynteeda leh waa kan mar kale saacad maxamed shire Een, waa run een, boolyadu de waxaa weeye een, wax dhaawaca een, bini'aadamka een, runtiina ka fadhiisiiya muxuu ahaa dee lixaadka een, qaarkood een, taasoo u diida inay dee dadkaasi noqdaan dad een, dhammaystiran oo ama ciyaari kara ama een, muxuu ahaa dee dhaqdhaqaaqa badan samayn kara sida dadka kale Een, laakiin een, ciyaaruhu marka laga hadlayo qofka een, ciyaartooyga ahi inta badan een, waxa weeye lagama yaabo inay ku dhacaan xanuunada noocaas oo kale sababtoo ah adkaysi badan ayuu jidhkiisu u leeyahay inuu iska difaaco xanuuno ama bakteriya ama jeermis bannaanka kaga imanaya saa darteed waxaa loo baahan yahay dhallinyarada ama caruurta ama marka la waaweynaado ciyaaruhu waxay ka mid yihiin nolosha laakiin soomaalidu inta ay yar tahay ama dhallinyarada tahay ayuun bay ciyaartaa caalamka qofku ilaa uu ka dhimanayo biniaadamkana ilaahay wuxuu abuuray inay dhaqdhaqaaqaan oo socdaan haddii aad maanta adoo caafimaad qaba sariir jiifsato saddex isha kabacdi aad sidado soo kac socodkii baad ilaawaysaa waxa muhiima qofku nooc meel kasta uu joogo inuu sport minded yahay oo uu ciyaaraha ku dhex jiro oo aanu ka maqnaan ma raba abaabulka tartan u gaaraa cudurkan oo loo soo abaabulo hannaan u qaabaysan gudbinta fariimaha rasmiga ah ee la xidhiidha dabaysha iyo inay kasoo qayb galaan haldoorka bulshada ayaa ka mid ah waxyaabaha aalaabo la tilmaamo in lagu yarayn karo halistiisa waa sida uu mar kale tilmaamaya cabdixakiin maxamed cali Een, sidaad horta og tahayba ciyaaro marka laga hadlayo een, ciyaaruhu waxay isku soo dhoweeyaan dadka amba gobolada amba dhallinyarada dhexgal bay sameeyaan Een, haddii loogu magac daro layidhaa waa tartankii boolyadu inay dadka isa soo dhexgelayaan maaha xataa magaciibaa gaarhaya oo qof wal inuu yarba wuxuu ka imanayaa xaafadooda xaafadiiba gaadhaysa Een, taa booliyad magacaas la fidinaya maahee waxaa kaloo faa'iidadu ay ugu jiraysaa in maaragtay abaabulka dhallinyaradu ay muhiim tahay in la wado booliyadana laysla ag wado een tartana noocaasoo kaleana la qabto Een dhallinyarada badan baa jirta oo imminka oo garoomo wadanka ay ku yaraadeen Een gaar ahaan wasaaradaha isboortiga iyo ciyaaruhu waxay u baahan yihiin inay maamulka dowladdu ay gacan aada siiso in dadka dhallinyarada ah ee ciyaartooyga ah lagu dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan dhisinda maskaxda ilaalinta caafimaadka iyo boolyada oo ay gaar ahaan ula dagaalamaan oo ay furiyaan hadallada walow ay hadda kooban yihiin ee tartannada la xidhiidha howlaha caafimaadku ayaa haddana baahda ciyaaruhu ay rajo weyn ka qabaan in haddii la joogteeyo tartannada loogu talagalay wacyigelinta cudurka dabayshu ay waxweyn ka tari lahayd joojintiisa waa sida uu qaba agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha somalilan maxamed xuseen dhabeeye waxaan ku kalsoonnahay een, inay ciyaaruhu i- iyo sportsku uu qayb weyn ka qaato joojinta een, gaar ahaan cudurada gaarka ku ay boolyadu ka mid tahayna laga yaabo sidii dadaaladii la soo waday haddii xoogga la saari lahaa dhinacan sportiga inay qayb weyn u joojin lahaa oo ay soo yarayn lahayd dhibaatada hadiyo goor soo noqnoqota aad iyo aad baan ugu kalsoonnahay cabdixakiin maxamuud shirwac barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha v o a hargeysa
cawaysin wanaagsan markala dhegeystayaal waxaynu ku jirnaa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha iyo mowduucii ku saabsanaa sida isboortiska amaba ciyaaraha loogaga faa'iidaysan karayo ka hortaga cudurkan aragtida laga qabo arrintan ee magaalada garowe haddaynu eegno waxaa warbixintan ku eegayay waryaheena nuux muuse birjeb agaasimaha guud ee wasaaradda isboortiga shaqada iyo shaqaalaha puntland axmed cabdalla tigana oo la hadlay barnaamijka ayaa tilmaamay in dhankooda ay qorshaha ku darsadeen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen in bulshada lagu tusaaleeyo tartamo iyo muuqaalo ka muuqanaya garoomada puntland khatarta fayraska booliyada saxufi aad baad u mahadsan tahay mar walbana waxaan kaaga mahad celinayaa sida aad bulshada ugu wacyigelisaan waxyaabaha muhiimka u ah nolosha bulshada barnaamijkan booliyadu waa barnaamij caam ku ah ee soomaaliya anagu puntland ahaan iyo wasaarad ahaanba waa waajib inaanu qeyb ka qaadano sloganiska ama sawirada muuqaalada ee lagu wacyigelinayo bulshada waa noo qorshaysan tahay tartamada dhacaya ee barnaamijyada aanu qabanayno inaanu ku muujino faa-iidada uu tallaalku leeyahay cudurka booliyada sida looga hortagi karo ugu sahlan sida fariintaasi maaragtay tartamada iyo ciyaaraha dhacaya dadka loogu wacyigeliyo waa qorshe noo degsan waxaanu rajaynaynaa tartamada aanu qaban doono kuwa qaybo ka mida inaanu barnaamijka ugu talagalno si bulshadu u ogaato isboortigu faa-iidada uu leeyahay maaragtay masajka lagu gudbiyo bulshada meelaha fogfogo aan la gaadhin xitaa aanu kala qayb qaadano cid kasta oo ka qayb qaadanaysa badbaadinta dhallaanka iyo wacyigelinka wacyigelinta tallaalkaas si dhallinyaradu maaragtay ubadka soo koraya looga badbaadiyo dabaysha
dadka aqoonta dheer u leh arrimaha isboortiga ayaa qaba in caruurta uu haleelo cudurka booliyada uu ka reebo inay fursad u helaan ciyaaraha kala duwan sida uu v o a u sheegay cabduqaadir cali daahir juula oo ah qabiir dhanka isboortiga gaar ahaan kubadda cagta nuux aad baa u mahadsan tahay barnaamijkan booliyada caruurta yaryar ee booliyada haleeshay iyo kuwa aan booliyada haleelin ee kubadda ciyaara ama ciyaaraha kale ama jimicsiga sameeya aad ba farqi weyn baa u dhexeeya waxaana ka mid ah ninka naafada ah ama booliyada ee haleeshay mararka qaarkood waxa uu noqonaa dismoral inuu ka qaybgeli waayo activitadii ay samaynayaan kuwa aan booliyada haleelin sababaha mararka qaarkood inay isaga baxaan markii xilliga ciyaaraha la gaaro kuwa booliyada qaba ama ay fariistaan weliba dhaqanka soomaalida oo badanaa ka soo jeeda baadiyaha naaneys bay uga dhigaan qofka meesha uu naafada ka yahay laangaro wax noocaas ah bay dadku ugu yeeraan laakiin cayaaro kale oo ay ka qaybgeli karaan waa jiraan laakiin looma sameeyo dadka naafada ah bikulliyin badanaa waxaa dhacda waxaa la sameeya dadka jirkooda fiyowyaha ayaa loo sameeyaa inay ciyaaro sameeyaan ama jimicsi sameeyaan laakiin kuwa aan jirkoodana ay boolida haleeshay waa ka duwan tahay inay helaan ciyaaraha ay helaan kuwan marka jirkooda uu caafimaadka qabo marka farqigaas ayaa udhexeeya kama qayb galaan activitiyada ka dhaca meelaha magaalooyinka ah haddaba qaabkee ayay wasaaradda ciyaaraha puntland uga qayb qaadan kartaa gudbinta fariimaha waxaan mar kale weydiiyey tigaana waa mahadsan tahay kolley waxaa wada hay-ada ay hawshaas ugaaraba iska jira wasaaradda caafimaadka iyo hay-ado badanoo ka shaqeeya arrimaha tallaalka iyo dabaysha annaga wasaarad ahaan maadaama dhallinyaradii isboortiga ay muhiim u yihiin lafdhabartii bulshadan ay yihiin waxaanu diyaaru nahay inaanu kala qayb qaadano in xitaa dadka boolyada ee haleeshay oo kale bal isboortiga laga qaybgeliyo lagu dhiirigeliyo activitiga isboortiga kuwa kaleo tallaalka u baahanna masajkaas loogu gudbiyo fariimahaas in maaragtay ama hala soo dhigo calamadii ama fanaanadihii lagu ciyaarayay oo lagu qoro ama boodharhkii wacyigelinta in qayb laga qaato oo dhallinyaradu ay qayb ka qaadato isboortigu waa waajib diyaarna waa u nahay waana dee wax ka mid a maaragtay horumarkii iyo badbaadintii ubadka cabduqaadir juula ayaa sidoo kale tilmaamaya in caruurta uu haleelay fayraska booliyada laf ahaantooda ay xaq u leeyihiin inay helaan fursado isboorti oo ay awoodi karaan in loo sameeyo meelo ay ku ciyaaraan oo ay kaga duwan yihiin hadda waxaa arkaysaa meelaha qaarkood oo wadamada horumaray ee dadka meela culyaamiinta meela ay maraana jira oo ay meelaha dabaqyada ay ku fuulaan dadka caadiga ay meelo ay maraan hadda waxaa arkaysaa soomaaliya sboortiska oo gooni ah meelo sboortis oo gooni ah tartamaan loo qabtaa oo gooni ah oo ciyaaraha waaragtay orodada ah kuwa laguha go-an kuwa gacmaha waxaasoo dhan activitiya loo qabtaa waxay qayb qaadan karaan dabaashay ka qayb qaadan karaan ciyaarahan bingi boolkay ka qayb qaadan karaan oo hal gacan ay ku ciyaari karaan waxyaabahaasoo dhan in la aruuriyo dadka boolida ay naafaysay oo dhan oo caruurta ah si ay ugu dhiiradaan inay ka qayb qaadan karaan ciyaaraha kale laakiin haddaan jaanis la siinin dismoorful bay noqonayaan waxataa ma daawanayaan mararka qaarkood ciyaaraha ka dhacaya meelaha kale sababtoo ah asaagooda oo ciyaaraha markay arkaan ay ruuxooda uqdad baa gelaysa oo waxay u baahan in ciyaara loo sameeyo dhanka kale ma qabtaan in waalidiinta aad ku dhiirigelisaan in caruurta intay yaryarin shanta sano ka horreysoo kaleeta ay tallaal helaan si ay uga badbaadaan fayraska sbooliyado sababi kara in isboortiga ay ka haraan caruurta shanta sano ka yar wilwadeerjaanis aan haysanaayo waa frii lacagla'aan weeye marka waalidiinta waxaan ku boorin lahaa in inta aysan naafada imaan in laga hortago ayaa fiican oo ay caruurtooda waxay shanta sano ka yaraba ay talaalaan si ay ugu badbaadaan berri inay naafo noqon ama aysan waxba u tarin weyne jirkooda mar xillig wax la qaban karo baa muhiim wax la qabto mar aan wax la qaban karinna waqti kale iyo fursad kale iyo howl kale in lagala bay qof ku noqonaysaa laakiin waxaan dhihi lahaa waalidiinta ama aan ku borin lahaa daawadan waa daawo lasoo kontaroolay oo fiican weeye caruurteyda anigu waa siistaa dadka kale oo aqoon-yahanka aan waxaan ku boorin lahaa dadka inay ku dhiirigeliyaan in caruurtooda ay siiyaan labada dhibcood oo talaalka ah haddaba dhanka puntland qorshaha ma ugu jirtaa dadkaas naafada ah ee uu haleelay fayraska booliyada inay siiyaan fursado isboorti dhalinyarada maaragta booliyada haleesha laftarkooda in activity loo sameeyo oo layska kaashado oo dowlad ahaan iyo shacab ahaan iyo dhalinyaro ahaanba inta loo guntado xitaa iyaga laftarkooda tamriinaadka ama jimicsiga la siiyo si caafimaadkooda wax badan looga bedelo waa qorshaha jira waana dadaalaynaa waana waajibna saaran nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a garowe
waryaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa isna wax ka weydiiyey aragtidooda qaar ka mid a bahda cayaaraha warbixintan ayuuna noo soo diray
kaalinta ciyaartooyda kubadda cagta iyo urada isboortigu ay ka qaadan karaan wacyigelinta cudurka dabaysha ayaannu toddobaadka ku eegaynaa barnaamijkeenna waxaa kale oo ka mid ah kaalinta markaasi wacyigelintu ay ku leeyihiin dadka ciyaartooyda ah iyo weliba dadka daneeya ciyaaraha marka laysugu imaanayo fagaarayaasha iyo qaabka markaasi loo soo bandhigi karo aaladda warbaahinta iyadoo markaasi la adeegsanayo islooganno ama halkudhigyo sugaan iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan cabdikariin axmed waa ciyaartooy cuslaaday oo dalka soomaaliya si weyn uga howlgeli jiray islamarkaana haatan ka qayb gala barnaamijyada dhinaca wacyigelinta waxa uu v o eda uga warramayaa dhinaca barnaamijka dabaysha habka ay suurtagal ku tahay in boorarka iyo looxaanta lagu soo bandhigi karo goobaha ciyaaruhu ay wacyigelinta dabaysha qayb ka qaadan karaan waxaanu yidhi bismillahi raxmaan raxiim waxaa jirta oraha odhanaysa kor korka fayow ayaa caqliga fayow ku jira marka isboortigu wuxuu qayb ka qaataa koriinka ubadka xagga maskaxda iyo xagga jirka iyo xagga akhlaaqdaba marka sidaa darteed kaalinta uu ka qaadan karo isboortigu kahortegidda cudurka booliyada waxawey waxaa ka mid ah in garoomada la isugu yimaado ee ciyaaraha lagu qabto ama tartanada lagu qabto in lagu xardho halku-dhagiyo ku dhiirigelinaya waalidka inay caruurtooda ay ka tallaalaan cudurka dabaysha ama booliyada cabdikariin waxaa kale uu ka hadlayaa aqoonta gaarka ee u leeyahay qaabka loo samayn karo tartamo koobab lagu kala qaadanayo maalinta cudurka dabaysha si markaasi dadku ay u xusuustaan faa'iidada ay arrimahaasi leeyihiin mar kale cabdikariin oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi kaalinta isboortigu uu ka qaadan karo dhiirigelinta la dagaalanka cudurka dabaysha waxaa ka mid ah in la qabto maalmaha la xusayo cudurka dabaysha in la qabto tartamo lagu tartansiinayo dhalinta koobab loogu magac daray maalinta la dagaalanka cudurka booliyada ama ama dabaysha kaasina wuxuu kaalin weyn ka qaadan karaa in dhalinyaradu ay xasuustaan xuska loo sameynayo maalinta dabaysha inay muhiim tahay waalidka haysta ubadka booliyadana ay saamaysay dabayshuna ay u arkaan haddii cunugooda markii uu yaraa ay ka tallaali lahaayeen cudurka dabaysha inuu la mid noqon lahaa midkaas ciyaaraya kubadda ama cagta ha noqoto ama baasiska ha noqoto ama ama orod orodada ha noqotee kan kale ubadka haystaana uu ku dhiirado markaa inuu cudur ilmihiisa ka badbaadiyo ilaahay baa badbaadahaye cudurka dabaysha sidaa darteedna uu kula tacaalo lana aado goobaha lagu tallaalayo cudurka dabaysha aad iyo aad ayaad umahadsan tahay cabdikariin axmed dadka iyagu ciyaaraha ka sheekeeya aadkana ula socda waxaa ka mid a nin dhallinyaraha oo isagana ciyaaraha aad u daneeya haatanna ku howlan oo la yidhaahdo cabdulaahi aadan kaneec oo isaguna ku sugan magaalada nairobi wuxuu isbarbar dhigayaa caruurta laga tallaalay booliyada iyo kuwa markaasi aan laga tallaalin marka la isugu yimaado fagaarayaasha ciyaaraha sida ay u kala duwan yihiin iyo sida uga niyad xun yahay kuwa weli aan fursadahaasi helin kaneec oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi bismillahi raxmaan raxiim waan uga mahad celinayaa fursaddan ay idaacadda v o e da laanta dadka soomaaliga ayna siisay run ahaantii cudurka boolyada waan ka wada dheragsannahay dhibaatooyinkiisa waxaan aada uga xumahay inay boqolaal iyo kumanaan kun oo dhalinyaro soomaaliyeed ay la curyaameen cudurkaasi waxaad moodaa weliba waalidiinta soomaaliyeed inaysan fahamsanayn dabaysha iyo dhibaatooyinka faraha badan ee ku leedahay inta badan waxaa la diidaa in ilmaha la tallaalo marka hore marka dambe markuu caabuq iyo dhibaato uu la yimaado uu noqdo qof dadkii ka harayna nasiib darro qofkii waa la fuquuqaa oo lo macnaha niyadis iyo arrimo kale lama siiyo marka waa arrin runtii jirto iyo dhibaato taagan weeye waxayna runtii arkaysaa qofkani macnaha maskax ahaan iyo jir ahaanba inay labadaba dhaabac usoo gaarto kama mid noqon kara bulshada yacnihii caafimaadka qabto maskax ahaan sida kalena dee waa qof curyaan ahoo dhibaataya kasoo gaartay haddii la tallaali lahaa ilmahaasi waxaan rajaynayaa inuu ka ficnaan lahaa kuwa badan oo hadda caafimaad qaba uu kaga ficnaan lahaa xagga maskaxda uu kaga ficnaan lahaa dhinaca sportska kala gedisan wa waxaan waxaan soo jeedin lahaa fariin ah inay dadka warbaahinta ku shaqada leh culummada masaajidada iyo madaarista joogta macalimiinta iskuulaadka wax ka dhigta cid kasta oo yacnihii ummadda u shaqaysa inay qof kasta uu ka shaqeeyo arrintani siduu bulshada uga wacyigelin lahaa arrintani waa muhiim in bulshadayda laga wacyigeliyo dhibaatooyinka ay dabaysha leedahay aad baad u mahadsan tahay cabdulaahi aadan kaneec dadkaasi waxa ay run ahaantii ka hadlayeen barnaamijka dabaysha wacyigelinta ku saabsan dhinaca isboortiga alaba barnaamijkan oo kale waxaad dhegaysataan hadahay oo kale idaacadda v o e iyadoo v o eduna ay gacan weyn ka geysato wacyigelinta barnaamijyada meelaha afka soomaaliga looga hadlo toddobaadka dambe barnaamijkaa lamid aytaynu ku kulmi doonna haddii ilaahay raalli ka noqdo dhammaanteen waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
weli waxaad degeysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waana barnaamijkuna waa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha haatan dhinacii kaalmaha sugaanta heestii wanaaggeennii iyo fanaanka maxamed yuusuf
xidhiidha dumarka wiirsiga raggayo
wahagaag intaasi haddaan ku dhaafno codkaasi baxsan fanaanka maxamed yuusuf waxaa haatan aad kusoo dhowaataan dhegeystayaal xubintii wicitaanka dhegeystaha saare cidla nuur ayaa inoo haysa
wacno wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybta wicitaanka ah ee barnaamijkeena wacyigelinta cudurka dabaysha toddobaadkan waxaa marti noogu ah dhaktar yaasiin nuur bile oo ah maamulaha barnaamijka fidinta tallaalka cudurka dabaysha ee wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya dhaktarka waxaanu weydiin doonaa su-aalo la xidhiidha ka hortaga cudurkaasi dabaysha amaba booliyada sidoo kale dhegaystayaal v o e da qaabab kala duwan ula soo xidhiidhay ayaanu iyagana su-aalaha ay qabaan dhakhtarka weydiin doonaa dhaktar yaasiin kusoo dhawow v o e ugu horeyna bal waxaad ka warantaa cudurka dabaysha waxaa la sheegay inuu dunida inteeda badan ka dabar go-ay hase ahaatee ee soomaaliya marar badan uu kusoo noqnoqdo maadaamaod wasaaradda caafimaadka qeybta tallaalka u qaabilsan tahay waxaad nooga warantaa ilaa hadda heerka xanuunkaasi ee dalka waa mahadsan tahay waxa weeye sidaa u sheegtay cudurka dhowr jeer oo kusoo laalaabtay kii ugu dambeeyey waa kan hadda lagu jiro xakameyntiisa oo ilaa hadda laba sano maraya inkastoo sideed bilood ay laga joogo xaaladii ugu dambeysay oo saas ay ku eg tahay in ay u eg tahay in la xakameeyey laakiin mar walba inuu cudurku kusoo noqnoqdo dalkana waxaa keenta inay jiraan bulsho caruura tiro badan oo aan tallaalayn oo hadda lagu qiyaasayo in ilaa afar boqol oo kun oo ilmood oo ku nool meelaha aan la geli karin ama la gaari karin talaalka la geen karin ay maxaa yidhahdaa tallaal la-aan ahaayeen muddo badan marka taas iyo iyo kuwa lamid oo ah socodka dadka oo meel walba maaragtay ayaan ka xirnayn meelay ka xirnayn meel walba u soconaya isu dhaafaya iyo ilmahaas oo tirada badan oo tallaalayn iyo dhibaatada geynta talaalka iyo waxyaalahaas oo dhan ayaa maaragtay sababaya in tallaal yaridaas ayaa sababaysa in cudurku kusoo nonoqdo waan garta bal waxaad ka warantaa doctor weli ma la arkay khibradaada qof inta la tallaalay haddana xanuunkaasi ku dhacay
ha waa la arkay oo tallaalku wuxuu u baahan yahay horta in da-da loogu talagalay ilmaha in la tallaalo sorry wuxuu kaloo u baahan yahay in jirkiisu markii tallaalka la geliyo ama la siiyo in jirkiisu uu u bedelo difaac haddii ilmahaas uu immunitygiisu hooseeyo haddii nafaqa darri badani jirto haddii sababo kaloo badan oo lagu daray kuwaas ay jiraan waxa weeye conversion wax la yidhaahdo oo inuu isu bedelo manaaca ama adkaysi jirka inuu sameeyo ayaa dhici karta inay yaraato marka iyadoo talaalka la siiyaa dhici karta in ilmihii uu cudurka ku dhaco laakin waa wax yar oo aada u yar waxaana taasaana keenta in lagu celceliyo talaalka ololayaal isagoo ah oo aan ahayn midka joogtada oo aada uga duwan waan gartay ilmaha ka yar shanta sannadood haddii hal mar la tallaalo cudurka dabaysha laga tallaalo ma u baahan yahi in mar walba lagu soo celiyo ama sanad walba uu tallaalkaasi qaato mise haddii uu hal mar qaato looma baahna in mar labaad la tallaalo qofka ha waa su-aal muhima waxaa kala waxaa kala jira tallaalka joogtada ama routine immunization iyo tallaalka ololayaasha oo loogu talagalay in markii ay dhibaato jirto ama tallaalka dalkaasi uu aada u hooseeyo matalan soomaaliya oo kale meesha laga rabay tallaalka bulshada carruurtu inuu gaaro sagaashan boqol kiiba sagaashan iyo ka badan wuxuu marayaa boqol kiiba afartan iyo ka hoos marka haddii taasi ay jirto tallaalka joogtada ah ee laga bixiyo carumaha caafimaadka ilaa saddex afar jeer baa ku filan laakiin haddii ay jirto baahidaas ilmaha aan tallaalayni ka badan yihin ilmaha tallaalan dalkaas ama uu soo galo cudur sida tan cudurkii dabaysha uu kusoo noqdo sida tan soomaaliya oo xaaladda soomaaliya oo kale waxaa loo baahan yahay in lagu celceliyo ilaa waayo waxaad aadan ogeyn ilaa heerka uu jirkiisu u bedeli karo ba baa maaragtay laga taxadaraya waxaa kaloo la rabaa in herd immunity wax la yidhaahdo uu sameeyo oo bulshada ilmaha oo aan tallaalayn oo tilada badan haddii lagu dhex daro ilmo badan oo tila badan oo tallaalan ay noqonayso inay eh, ka qaadaan in ilmihii tallaalaa ka bataan kuwa tallaalan saasna kuwii kale oo cudurka ugu gudbi waayo marka sababo badan baa jirta oo lagu celcelinayo siiba een, waxa weeye eh, sidaa hore u sheegay tallaalka joogtada ah iyo tallaalka ololayaasha kala jira kan muhiimada la rabo in la saarana oo hadda globally laisla ogolaaday soomaaliyana ay ay ay qayb ka tahay waxa weeye in uusan cudurka dabayshu ka dhamaanayn dalkaas ama dalalka eh, uu ka jiro ilaa la kobciyo oo kor loo qaado eh, tirada eh, ilmaha tallaalan oo lagu tallaalay tallaalka ruutiinka ama jilaalka joogtada ah taasaa keentay marka in globally go-aan lagu gaaro in eh, la sameeyo tallaal eh, eh, cudurka dabaysha ah oo oo la isku durayo oo aan ahayn kii afka laga qaadanayo oo ololayaasha la bixiyo waayo kan la durayo oo laga bixin doono goobaha caafimaadka oo soomaaliya oo kale la la la qorsheynayo inuu october ka bilaabmo ayaa keenaya in ay eh, eh, ilmo ka badan kii ololayaasha lagu gaarayo in lagu gaaro Eh, waan gartay doctor yaasiin ee dhegeyste magaceeda lagu magacaabo fartuun axmed cumar waxay eh, fartuun su-aal inaga weydiineysaa een, arrintaa la xidhiidha tallaalka waxay tidhi een, marar badan waxaanu maqalnaa dhibaatooyin ayaa ka dhasha tallaalka caruurta lagu durayo amaba la tallaalayo Eh, ma la hubaa tallaalka waxaa caruurta lagu mudayaa inaanu xanuun ku sababeynin ama aanu cillad kale ku keenaynin oo uu boqolkiiba boqol yahay een, waxaan dhibaato u keenayne dhib uunka ka difaacaya hawa su-aal mar walba soo noqoto waana ku mahadsan tahay waxa weeye eh, waa la hubaa haddii ay dhacaan xaaladaha soo socda waxa weeye waxaa lagu dadaalaa tallaalku marka uu kasoo baxayo warshadii lagu sameeyey ilaa uu ka galayo afka ama sinta qofka ilmaha loogu talagalay in lagu tallaalo waxaa jira wax la yihahda cold chain oo ah silsilada eh, qaboojiyaha oo la rabo in lagu hayo qaboojiye eh, eh, ama qabow loogu talagalay ama heer heerku loogu talagalay eh, tallaalkaas haddii taas la xafido haddii eh, shaqaalaha bixinaya la tababaro haddii eh, waktiga la siinayo uu yahay waktigii loogu talagalay En- en, waa la hubaa waana laga soo shaqeeyey En, eh, tallaal aan soo marin hay-adihii adduunku isla gartay inay yihiin hay-adaha tal- eh, eh, eh, go-aanka ka gaarayana eh, tallaal aan ahayna lama bixiyo waa tallaalka masalan soomaaliya waa kan eh, maxaa yidhahdaa daawada keliya ama tallaalka waxa weeye eh, eh, keliya eh, oo ilaa labaatankii sano oo burburka jiray aan aan weligiis maaragtay bishii wax kale ka dhicin marka tallaalku waa xafidan yahay En, eh, eh, shirkadaha soo saara ilaa hay-adaha bixiya ilaa shaqaalaha bixiya waxa weeye en, haddii eh, heerkulkiisa en, la xanaaneeyo oo sidii raba loogu talagalo en, eh, ma keenayo dhibaato xitaa haddii uu eh, eh, heerkulka ka xumaadana inuusan wax tarin maahine dhibaato uma keenayo ilmaha aad baad u mahadsan tahay doctor yaasiin nuur bileh maamulaha barnaamijka fidinta tallaalka cudurka dabaysha ee wasaaradda caafimaadka oo marti noogu ahaa qaybteennan wicitaanka barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha
aad iyo aad baad mahadsan tahay saare ciidla nuur oo nala socodsiinaysay qaybtaasi wicitaanka ee barnaamijka wacyigelinta dabaysha halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington waxaa dhegeystalee noo soo socda qaybtii toddobiyo tobnaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan xubintii ra'yiga dadweynaha oo idinkaga imanaysa magaalada garowe waryaheena nuux muuse birjaab ayaa inoo haya
kusoo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanayo magaalada garowe barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa sanad kasta waxaa jira laba xilli roobaad oo ah guga iyo deerta labadaasi roob waxa ay noqdaan kuwa inta badan aysan ka faa'iidaysan dadka reemiyiga ah isla sanadka gudihiisa waxaa dhici karta in ay soo marto dalka abaar xoogan islamarkaasna ay dadka ku dhaqan miyiga ay aad uga cabdaan iyadoo aysan jirin wax keeda oo dhanka biyaha oo horey loo sameeyey haddaba dadka ku dhaqan miyiga qaabkee uga faa'iidaysan karaan xilliyada roobabka ee sanadkaasi soo maraya oo inta badan roobabkaasi ay ku shubaan dhanka badda iyagoo aan laga faa'iidaysan barnaamijka waxaa igala qaybgalaya bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa bashiir sheekhu yuusuf xasan waxaan ahay eh, khabiir deegaanka muddo dheer eh, kooxeel eh, ka soo shaqaynayay eh, mowduucan bismillahi raxmaan raxiim magacayga waan ali cabdirasaaq waxaan ahay suxuuf madax bannaan oo haatan ka howlgala deegaanada puntland Een, magacaygu waa axmed cawil jaamac oo in badan arrimaha deegaanka wax ka qoray qabiilka haddaan ku hormaro waa arkaysaa in ama way dhacdaa inta badan in sanad kasta labada xilli roobaad aysan dadka remiyiga ka faa'iidaysan abaaro xooganoo dalka soo maro isla sanadka gudihiisa qaabkay is leedahay dadka ku dhaqan miyiga iyo weliba magaalooyinkaba way ka faa'iidaysan karaan roobabka da'aya ee badda ku shumay bismillahi raxmaan raxiim waxa weeye horta mawduucan waa mawduuc qaali ah waxyaabo badan buu noo baahan yahay hadday noqon lahayd bolosi iyo hadday noqon lahayd amaanadaha khidad horumarineed oo deegaanka ah ama waxay u baahan tahay maxaan ku rahdaa foros marka aan u soo daadego mawduuca waxa weeye aragtidayda waxa weeye iyo khibradda aan u leeyahay mawduucan waxa weeye waxaa looga faa'iidaysan karaa adduunka horumaray waxaad arkaysaa horta biyaha waxaa lagu joojiyaa nidaamyo kala duwan oo qaarkood inagu aynan gaari karin laakiin inta aynu inagu africa hadda laga isticmaala haddaynu u soo noqonno waxaa looga faa'iidaysan karaa dhaamam yaryar ama kuwo sidii for example faa noole oo kale marna la xiro iyo mar biyaha lama odhan karo ha la wada xiro waayo haddii la xiro noolo badan oo ka faa'iidaysan jiray oo qaar ilima aragtaa iyo kuwo waaweyn social economy badan baa laga yaabaa inay baaba'do ama ila dhaqan dhaqaalo oo tiro badan oo looga faa'iidaysan jiray waxaana rays buu reebaa rayska caws baa ka soo baxa ris baa ka soo baxa laga yaabaa riskaa inta riyo daaqaan muddo dheer inay caruuri ay ku noolaadaan ama hadda eyl oo kale waxaad arkaysaa roobka gugiidayo saddex bilood ka hor riyo ka faa'iidaysanaya ris uu ka baxay haddii marka la yaha garow waa laga xirayaa khasaare aad u fara badan baa ka dhalanaya ama ugaar ka cabbi lahayd dhuun nugaaleed ama xoolo dhuuntaas biyu ay marayeen ah baa kala go'aya marka horta biyii ha layska xirano lama oran karo waxay rabtaa in bolos lagu xiro haddii la furayana in bolos lagu furo siyaabo badan baa looga faa'idaysan markii taa la helo baa kadib laga faa'idaysan karaa biyahaas laakiin layskama wadi karo
nuux waa mahadsan tahay haddii aan oraahdeeda ka dhibto barnaamijka maanta aragti dadweynaha loogaga hadlayo siyaabaha loo badbaadin karo biyaha ama loo xadidi karo biyaha ku darsamaya badaha runtii fikrad ahaan waxaa aaminsanahay biyahaas inay daamaj weyn u geystaan deegaanka inay togag dooxaan inay dhul badan oo dhulbaad ahaa ay baabiyaan biyahaas oo haddii la xadidi lahaa amaba siyaabo badan loo isticmaali lahaa dadka waxtar badan keeni lahaa usbuucii lasoo dhaafay maraan boqosho ku joogay deegaano ka tirsan karkaar oo ay ka mid yihiin degmooyinka raka raaxo iyo iyo xumbays waxaa indhahay ku qabanayeen dhul waaweyn oo ay jeexeen biyihii oo wadadu ay wadadu ka go'day oo aan la mari karin waxaa aaminsanahay haddii dhulkaas biyaha biyo xidhana lagu samayn lahaa ama warooyin ama la hagaajin lahaa oo dadka looga faa'iideyn lahaa oo beero loogu fali lahaa oo siyaabo badan loo ugu hagaajin lahaa inay waxyaaba badan ka soo bixi lahaayeen marka fikrad ahaan waxaa aaminsanahay in biyahaas ware la sameeyo in la sameeyo ceelal waaweyn oo la qoday in la sameeyo biyo xireenno si deegaanka loo badbaadiyo dibka hadda ka jirta nuuxa aad baad mahadsan tahay v o edan aad baan ugu mahad celinaynaa barnaamijyadan aadka muhiimka u ah dadweynaheeda ay la qaybsanayso nuuxo haddaan magaranaysaa aan arrimahan aan anigana fakirkayga aan ku darsado inkastoo aan in badan arrimahan aan dabagal aan ku sameeyo qoraallo aan ka sameeyey waayo dhexdaasoo aan booqday deegaano hadda hawdka gobolka nugaala waxaan arkay waro ay dadka riirmiyiga ay jeexayaan marka xilliyada ay jeexayaanna waxay ahayd xilliyada barwaaqada ay tahay sababaha ayaan weydiiyey ay warahan u jeexanaya waxay ii sheegeen inay rabaan inay biyaha ay ku keedsadaan biyaha kale oo barkadaha ugu jiraan ay u dibdhiganayaan xilliga jiilaalku uu kaco oo kale inta naqaana ay rabaan inay biyaha warahan ugu jira ay cabaan marka waxay u baahan yihiin dadku abaabil lagu sameeyo oo dadka talada markaas haya inay abaabilku ay sameeyaan sida muuqato waxay taa laftirkeeda u baahan tahay sida qabiilkan uu tilmaamay in qaab cilmiyeysan oo dadkiina aan biyihii laga go'doomin ama laga xiranayn in loo wajaho isla markaasina ay helaan tababaro saadsan filaya qabashada layskuma hayo laakiin anu waxaan qabaa biyaha marna in la sii dayn karo marna la xiro laakiin total haddii la yidhahdo ha la xiro waxay keenaysaa for example gubatoo kale aan ka xiray ama aftog weyn dhuun mugaaleedoo dhan baan jaray ama waxaan ka xiray qaydari dooxadaan la yidhaahdo dhulka go'aya iyo dhulka maridiisa iyo kulli waa isla aragnay laakiin waxa weeye mushkiladda taagna waxay tahay biyaha haddii la wada xiro dhibaato xun baa dhacaysa oo for example dhaqaalaha dhulka ka hooseeya dadka ku noolaan jiray xoolihii cuni jiray dadkii biyaha xataa kalluunka badda waxa weeye iyo aargoosatada iyo xareeddu markay soo gasho bay orgoodaan oo maxaan ku raha tarmaan dhib fara badan oo dhaqaale baa dhacaya marka waxa weye waa mahadsantihiin barnaamijkeenii dareenka dadweynaha oo maanta ka imaanayay magaalada garowe oo anigoo nuux muuse barjaaba idinla socodsiinayana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa
waa hagaag nuux muuse barjeeb aad buu u mahadsan yahay haatan waxaa kusoo dhowaada qaybtii toddobiy tobanaad ee sheekadii lama huraan ee uu alifay weriye cabdulqaadir maxamed mursal ka bogasha wacan
soo dhowaada sheekadii taxanaha ahayd ee lamahuraan sheekadaas oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida haddii ay noqon lahayd nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dhaqanka badbaadada degaanka dowlad wanaagga iyo dib u dhiska waxaana idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadannimada u qaabilsan qaramada midoobay ooy xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya haddaba ku soo dhowaada qaybtii toddobiyo tobnaad ee sheekada
waxaan weli ka warwarsanahay sidii aan u aadi lahay garoonkii waxayna ku habboon tahay adeer faaraxow inaan diyaar ku sii ahaado garoonka inta uusan imaan calibaashi waayo ninkaas waa nin mar hore waddanka ugu dambaysay dad badanna aan ka aqoon waa runtaa kowdha waxaa la yidhi sidaad doonto haddii aad weydo sida aad ka badi weydaa la yeelaa arrintaa annagu maana filayn wayna dhacday waxaase aan rajaynayaa inay qabowdo oo uusan dagaalkan sii socdo aamiin ilaahay afkaaga ha noo aqbalo alla ilaha roobnana waa kan isagana soo socdo maanta bannaanbaxa looma kala xarin waxaase adeer faaraxo ila imaan lahay inaan raba laiga rabin waayo waa isii weheshan lahayn haya hayayna socodsiiya dadkii annagaa ka harnay waa la baxay baan u malaynayaa na keena na dhaqaajiya na dhaqaajiya laakiin rowlow aniga marnaba isma dhahin dad intaa tiro la'eg baa tubcaana ku nool kumaan kun oo dadaba maanta iskugu soo baxay maanta oo dhan waan eegayo dadku waa sii qulqulayen laakiin dhiba waxaa talada ku dartaa intanu maaha inta tuulada tubcaana ku nool oo keliya waxaa ka soo qaybgelaya dhammaan dhaafaha tuulada inta ku nool iyo inta dariska la'ah tuulada oo ay ka dhaxayso waxwada qabsiga ganacsiga iyo gargaarka intaba waa run intee lagu kala haraa waxaa kaloo aan u jeedaa xitaa dadkii soo abaarsaday oo iyaguna darfahooda ka socda baa kuwaas waxaana iyagana horkacaya dadkii xoololeyda ahaa oo iyaguna dadka faraha badan sii hoosacayso uma jeedaan haa waa runta dadka deegaanka oo keliya ma noqon karaan ee waxaa ka qaybgelaya dhammaan inta isku danta ah oo ay arrintu qusayso waxaa xaqiiq ah in dadku haddii ay sidaan wax u wada fahmi lahaayeen ay wax badan qabsoomi lahaayeen isla markaasna danta gaarka ah inta nin walba dib u dhigto oo uga gudbo danta guud horta waa runtaa taas wax badan baa qabsoomaya taasina shaka kuma jiro oo dadka waxaa isku si ay wax ugu muuqanaya danta guud oo ay mar keliya meel uga soo wada jeestaan ummadana waxay horumar ku gaartaa inay meel keliya wax uga soo wada jeestaan nacam nacam marka waxaan u malaynayaa inaan soo gaarnay goobta hadalku ku dhacaye saanta hore noogu soo qaaday ileen waxaan u malaynaya innagaba inaan ku qorana inaan halkaas hadal ka soo jeedinay waa runtaa waa runtaa laakiin dad badan baa ayna ka horreeyeen halkan ina fariisiya oo aan isugno inta nalooga yeerayo war meeshu waa buuq badan tahay kowdha halkeenan muujida halkeenan istaagno halkeenan istaagno dadkaa faraha badan laga horreeya inta halkeen inaan istaagno halkeen istaagno waa hagaag waa hagaag markanna waxaan u yeerayaa arda oo halkan buraanbur ka soo jeedisa nolosha tiirkeeda iyo tabaqaadinta nolosha tiirkeeda iyo tabaqaadinta nabadaan ku tiirsannahayee la wada tabcaday ninkii isantaaga waa loo tashanaya tashushka naga daaya oo toosanaan ku wada
waa hagaag waa hagaag waa hagaag markanna aan ku soo dhoweeyo sureer oo magaca dhallinyarada ku hadlaysa sidii aan horeba u niri haddii aynu nahay dhallinyarada tubcaano wayna ka xunnahay dagaalada macno darrada ah oo ku salaysan hunguri iyo sad xaaraana raadintiis ha nagala joojiyaanu leenahay ha nagala daaya dagaalada iyo rafaadkeeda markanna beeralayda una haddii ana beeraley mayba ana dadnimadeed mayba jeelnaa ini dadka kuwada nooladaa walaalnimo iyo istixgelin mayba neebna ini xoogle inas sheegada mayba jeelna ini dadka aaman walaaga iyo tac badan sidaas dartiye dadka walaalagan ee oo macnolaanta iska dagaalow maybaan sheegana ini habadiroojiyaan oo sheenan walaaga iyo iska haysadaan dadka walgaradka dhatiis wadankii kordaranna gardaradiis qaadada
markanna waxaa hadalka noo khatimaya aw nuur odayga tubcaano waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay xidhiiriye waxaan u malaynayaa inuusan horta wax hadalihi jirin oo wax hadaloo ii haray aysan jirin ee dadweynaha tubcaano iyo degaanada la xidhiira ee nabadda jecel wax allaala iyo wixii ay qabeen waa taas oo ay ku muujiyeen bannaanbaxan weyn ee xoogga badan galabta ee waana sidaas sida dadkii iga horreeyey ay sheegeen sida dhallinyarada haweenka beeralayda xoolodhaqatada iyo kuwa kaleba sida ay uga soo hor jeedaan dagaalkan iyo dagaallada kaleba sidaas darteed waxaannu ugu baaqaynaa walaalaheen inay dagaalka joojiyaan waxaana aannu u diyaarinaynaa guddi dhexdhexaadineed oo arrintaas dhex gala si degdegana wax uga qabta haddii alla yidhaahdo dadweynahana waxaanu u sheegaynaa inay guryahooda ku laabtaan sida degdega haddii ilaaha yidhaahdo si nabada guryahooda ha ugu laabtaan waxaannu u rajaynaynaa inay nagaadaan dadku oo ayan qaxin oo wax dhibaatana aysan soo gaarin haddii alla idmo
xeryahagii xarxarin
allahooyoy allahooyoy waa gaari war halkay u socotaan war ariga ha iga didinina alla aan ka cararo alla balaayo qabooyinka yyryyyryyray istaag istaag adeer waxba lagu yeeli maayo istaag istaagi maayo waxaad rabtaan inaad qaadataan istaagi maayo lagu qaadan maayo adeer istaag waxbaan ku weydiinayaae ee istaag istaagi maaye alla aan cararo aan cararo allahooyoy allahooyoy isoo gaar war maxaad tiinoo gabadhu u ceersanaysaan war ka hara walaashay maxaad ka rabtaan maya adeer maya adeer wax kale ma ahee waannu soo lunnay oo waddadii wadda aan ahayn ama marin aan ahayn ayaannu soo qaadnay annagoo ka soo cararnay waddadii horoon mari jirna oo xun haye adeer markaas waxaannu rabnay in nala tilmaamo waxaannu nahay dad soo lumay oo tuulo aannu halkaa ku naqaano tubcaana la odhan jiray in nalagu toosiya ayaannu rabnaa tubcaana waad joogtaan haddaba wadtaa idiin muuqata wadtaa hortiinna ah waa tahaye adeer ma leedahay meel makhaayada oo cuntada lagu cuno gaajaa naftu nooga dhacaysaaye haa innagaaba mid leh wadtaa ugu soo horraysa tuulada waaba wiil fiican oo fariid ah adeer magacaa ilaahay kuma qaadee magacaa adeer adeer aniga tahliil baa la yidhaah walaashayna muxubo
inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni wacyigelinta dabaysha waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere anigoo maxamed colad xasana inta aan dib dambe u kulman waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.